halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii barkii duhurnimo xiliga geeska afrika iyo lixdii barkii subaxnimo xiliga washington d c maalin khamiis ah weeyaan afariyo tobanka bisha afraad labada kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadan idiin hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo argala oo kaalin sare ka galay imtixaanka dugsiyada dhexe ee kenya
waxaan ka mid ahay ardayda labada kun labaatan labada sanadkan u fadhiista imtixaanka qaranka ee dalka kenya ee k c b da loo yaqaano waxaan galay kaalin fiican anigoo aad ugu faraxsan soona dadaal waqti badan guushaasna ilaahay uga mahad celiyey maanta waxaan rajaynayaa inaan hor usii socdo waxbarashada wato dugsiga sare in aan sii aado ee secondariga loo yaqaano waxaad sidoo kale maqli doontaan tartan qur-aan akhris ah oo loo furay qaar ka mida dhallinyarada boosaaso waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah qasiidooyinka bisha ramadaan ciyaarihii iyo weliba warbixinno kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa ku dhawaaqday in markab dagaal oo weyn oo ku sugan marinka badda madow ee ruushka uu wax weyn ama waxyeelo xoogan ay soo gaadhay dabka kacay markabka ayaa dabkaasi waxa uu dhaliyey in hubkii markabka saarnaa uu qarxo wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shaqaalihii la socday markabkaasi oo lagu magacaabo moskofa amaba moscow laga saaray markabka waxaana la baarayaa sababta ashilka keentay sida war-saxaafadeedka lagu sheegay dabka qarxay ayaa sababay in hubka iyo saanadii sarneyd ay ku qarxaan markabka oo ah nooca loo yaqaano cruuserkaas oo khasaaro xoogan geystay sarkaal ka tirsan ciidamada ukrain ayaa goor sii horreysay sheegay in laba gantaal oo ukrain ay leedahay ay ku dhaceen markabka dagaalka ee ruushka balse taasi lama xaqiijin markabkan moskova ayaa sumcad xun yeeshay horaantii dagaalkii ruushka ee ukrain markii ilaalada xuduudaha ukrain ee difaacaya jasiiradda ay diideen codsigii shaqaalahooda shaqaalaha markabka ee ahaa in ay isdhiibaan agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o master tedros adanom gabreyesus ayaa sheegay in dunidu aanay fiiro la mid ah siin xaaladaha deg dega ah ee saameeya dadka madowga ah si la mida kuwa saameeya dadka caddaanka ah tedros ayaa sheegay in wax ka yar gargaarka la siiyey ukrain la siiyey dhibaatooyin kale oo bini'aadanimo waxa uu carabka ku adkeeyey in kaalmada ukrain ay tahay mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxay saameynaysaa sida uu sheegay adduunka oo dhan laakiin waxa uu sheegay in gobolada tigraay ee etoobiya yemen afghanistan suuriya aanay helin dareen sidaasoo kale la mid ah waxaana uu sheegay inaanu ogeyn in dunidu si isku mid ah oo siman ay isha ugu hayso nolosha dadka madowga ah iyo dadka caddaanka ah tedros oo kasoo jeeda gobolka tigraay ee dalka etoobiya ayaa sheegay in qaramada midoobay ay aragtay baahi loo qabo in boqol baabuur oo kuwa xamuulka ah loo diro maalin kasta sahayda biniaadantinimo oo lagu badbaadinaya dadka ku nool gobolka tigraay dagaalka ka socda gobolkaasi oo u dhexeeya jabhadda xoreynta tigreega oo ah koox gacanta ku haysay siyaasadda etoobiya ku dhowaad soddon sano iyo dowladda federaalka etoobiya waxaana uu bilowday noofembar labadii kun iyo labaatankii kadib bilo ay xiisadu iyo doodu sii xogeysanaysay waxaana ku dhintay kumanaan qof oo ay ku jiraan dad rayid ah iyadoo malaayiin qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadannimo duur wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a zakariya garaad cabdulqaadir waa nin dhallinyaro ah oo aragala kuna nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer waxa uu ka mid yahay dhallinyaradii dhowaan kaalmaha hore ka galay imtixaanka qaran ee dalka kenya ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe waxaa sidoo kale kaalinta koowaad ka galay ardayda baahiyaha gaarka qaba ee wax ka barta iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab zakariya ayaa duruufo adag oo nololeed wax ku barta balse waxa uu rajaynayaa inuu horumar gaaro kana gaaro waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi yagol sakariye garaad cabdiqaadir waa nin dhallinyaraha islamarkaana ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer aragga ayuu laayahay wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu horraysay ee kaalmaha hore ka keentay natiijadii imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka sideedaad ee dhowaan wasaaradda waxbarashada ee dalkan kenya ay shaacisay wuxuu sidoo kale ugu horreeyey dhammaanba ardayda baahiyaha gaarka a qabta ee wax ka baratay iskuullada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sakariye oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa wuxuu oga warramay dadaalkiisa ku saabsan dhanka wax barashada iyo weliba sidoo kale caqabadaha xilligan ku haysta xerada qaxootiga ee xagardheer waxaan ka mid ahay ardayda labada kun labaatan labada sanadkan u fadhiista imtixaanka qaranka ee dalka kenya ee k c b da loo yaqaano waxaan galay kaalin fiican anigoo aad ugu faraxsan soona dadaal waqti badan guushaasna ilaahay uga mahad celiyey maanta waxaan rajeynaya inaan hore usii socdo waxbarashada wato dugsiga sare in aan sii aado ee secondariga loo yaqaano anoo og xerada aan jooginaysa ka jirinin secondary oo dadka araggala aysa dhigan karin laakiin waxaan ka codsanaya hay-adda ama aan rajeynaya inay isiyaan waxbarasho dheeri ah ee dadka baayaha qaaska qaba ay sii dhigi karaan sida iskuulka ku yaala dika iyo iskuullada kale ee kenya waxaan lamboon usoo gala ama kaalinta koowaad dadka baayaha qaaska qaba ee saddexda xare haasaan anigoo wiil arag gale duruuf adag iyo waxbarasho adag soo maray haddana maanta noqday qof kaalinta koowaad ugu jiro saddexda xare ee qaxootiga ardayda qaasaan baayaha qaaska qaba ama snida loo yaqaan wallaahi waxbarashada dadaal badanaa kusoo bixiyey qaas ahaan markaan araggayga waayo oo iskuul hore u dhigin jiray waxaan bilaabay inaan waxbara joojinin oo aan galo qeybaha sida iskuulka beendo oo laga barto ilmaha baayaha qaaska qaba ay dhigan karaan kaasoo u baahda inaan bereyl wax ku barto mashiinta loo yaqaano wallaahi muddo sideed sana ka badan aan waxbarashada ku jiraa xilli aan aragga la-ah iyo xilli aragga qabay xilli caafimaadkii la tacaalay marka wallaahi aada ugu faraxsana duruuf adagna waxbaa kusoo bartay anoo ilaahay igu mahad celinaya arag waxaan beelay labada kun afar iyo tobanka iyo xanuuna igu bilaawday labada kun lix iyo tobankan waxaa bilaabay waad dareemi kartaa hal sana iyo wax yaraa kasoo wareegay waxaan bilaabay inaan waxbarashada sii wato anuu waaya daryeel caafimaad hay-adana ka waayey markii aan dareemo inaansan heli karin daryeel caafimaad qoyskiina qoys danyar u yahay waxaan go-aansa inaan waxbarashada sii wato si mustaqbalka dambe anin gacanteeda ugu shaqaysto bal caafimaad aan u raadsan karo wallaahi caaqabadaha aan la kulmay intaan waxbarinayay caaqabada way badiyin waxaa ka mid intaan waxbarinayay mararka qaarkood qalabka aan haysana si fiican uma shaqeynaan waxaa lagaa saddex isbuuc ina cashir wayso ay ma haysan buwaag takis oo bareyle ah sida ilmaha kale ee u haystaan oo u akhrisan karno caaqabadaha wallahi waxaa ka mid ahaa inaa iskuulka oo soo aadi kar markaa soo aadaya wallaahi madaxeyga inta jug ku taalo ayaaba derbiga ku dhac soo soco haddana saa ee tay hay-adda maray gaari noo karays baa la joojiyey waxyaabo lacag ahaan oo gaariga ku raacan lahay noo bilowda haddana mana anfacda lacaga yar waa bisha ma soo dhaceyso iskuulka marka caaqabadu haddaan runta kusha lama soo koobi karo caaqabadu waa ay badan yihiin boqolkiiba boqol wallaahi buog takis oo hay-adda ee noo keenta iskuulka ana ma arkin waxaa wax akhrisanan warqadaha oo bareylka waxaan ku qorana kuwaasa iska akhrisan jirna haddana waa aragtaan fila warqadaha bareylka waydudurin way titirmaan haddaad isbuuc akrisa waad tirmeen bis cashirka isbuuc inaad rifais galayso way nagu adkaan jirta laakiin saaete waa dadaali jirnay waa iskaga adkaysan jirnay caqabadaha iyo duruufaha jiro wallaahi qaabkan xamborta horta boqolkiiba boqol boqolkiiba toddobaatan way fiican tahay wey waxaan dhamaa dad badan oo dunida ku nool oo esaniya bahaya qaaska waxbarashada maanta haysta aan haysan haddana saaet waxaa dunida waxaa wax walba inkastoo a helayn boqolkiiba boqol haddana waxaan sii jeclaan laha inaan helo waxbarasho dhammaystiran qalab fiican iyo waxyaaba dheeri oo asaasiga waxbarashada ah walaahi rajada mustaqbalka aan qabo lama soo kobi karo rajadeeda waxaa waaya inaa qof dunida wax kusoo kordhin karo fikir cusub la imaada bulshada soomaaliyeed iyo caalamka sawir fiican mar walba ka bixin karo oo dadka ay ku faanaan dadka iyo dalka iyo diinta anfac inaan noqdo ayaan jecla wallaahi mustaqbalka waxaan jecla in aan noqdo hogaamiye hogaamiye soomaaliyeed oo ummadda u cadaala samayn kara hamigeyga waa sida hogaamiye inaan noqdaan jecla yaaro waxaan ahay arday soomaaliyeed oo duruuf wax ku bartay hamigeygana waa inaan qof hogaan qabta oo soomaalida ummadeyda soomaaliyeed maanta waxaan barana waa dadkayga iyo dalkayga iyo diinteeda waxaan jeclaalaha marka hay-adaha samafalka inay gacan siiyaan iyo dadka soomaaliyeed ee dibadaha jooga ama dadka howlaha waxbarashada la xiriira si aan u noqdo qof dhammaystiran oo aan adag berina anfici kara ummadda maadaama hadda daruuf aan wax ku baranayo aan awoodin qoyskayga nuun awoodin uu iga bixiyo iskuullada secondariga marka waxaan codsanaya waxbarashada si aan usii wato in gacan la siiyo hay-adaha samafalka iyo dowladda kenya iyo dadka awooda ma la xiriira waxbarashooyinka gacansintooda wallahi waxaa ugu baaqila waxbarashada sideeda lagama maarmo waa iftiin qofka bili aadanka u ifinaa qalbiga kale inaa wax baratid aday ku anfici ummaddaa wax kusoo kordhini haddana qofka markuu baahaya khaaska u qaba uusu wax baran way adagta bulshaduna la tacaamulo hadda tusaale qof araggala oo waxa u baranin haddii uu gabar reer u ka doonto ninkan wax ma barta ma shaqaysan kara su-aasha ugu horeysa waxay tasuu reerka ku maamuli karaa laakiin haddaa wax baratid mas-uuliyad waa qaadi kartaa wax walba waa qaban kartaa waxbarashada inta aayartan waxaa kula talinaa dadka hadda oo dhalinyarta soomaaliyeed ee dhegeysanaya inay waxbarashada ka faa'iidaystaan dunida waxaa loo joogaa inaa camal wanaagsan soo busid inaa wax baratid inaad dadka wax kusoo kordhisid wax wanaagsan ardayda baahiyaha gaarka a qabta ee sakariye uu ka mid yahay ee wax ka barata iskuullada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay wax ku bartaan duruufo aad u adag iyadoo sakariye uu dadaal fara badan ku bixiyey waxbarashada sidii uu horumar uga gaari lahaa islamarkaana hamigiisu uu yahay inuu meel sare ilaa heer jaamacadeed uu ka gaara waxbarashada axmed nuur maxamed cabdulaahi ogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhowaada qasiidadan nebi ammaanka ah
lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag waa maxamed eebihi waa nuux eebihi waa muuse eebihi waa ciise eebihi waa makhluuqa eebihi awalo nebiyo waan salaama awalo nebigeeni yaan salaamaye asiwaabihiisaan salaama wanuur waxaan cunin raxmaduu ku caan yahay waa eebe aan caban waa weyne amar kulul waa yeele xog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhagan dhugul waa xaakiin farsamo badan waa keeni dhammaystiran waa weyne amar kulul waa yeele xoog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhagan dhugul waa xaakiin farsamo badan waa keeni dhammaystiran
كثير لآن ardidii dhulka keligii bay iska leeyihiin iyo waxaa dhexdooda cabashada addoomaha codsiyada makhluuqana cafidiya weeyane awalo nebiyo asalaama awalo nebigeeni asalaamaye asimaabihisa salaama awalo nebiyo asalaama awalo nebigeeni asalaamaye asimaabihisa salaama masaidkaasi nabi ammaanka ayuu nagu luqeynayay shimaali axmed shimaalkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington tartan qur-aan akhris ah oo loo qabanayo dhallinyarada wax ka barata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa lagu wadaa in la bilaabo sabtida iyadoo tartankan lagu maamuusayo bisha barakaysan ee ramadaan warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf
dhalinyaradan isugu jira wiilasha iyo gabdhaha ee dhigata jaamacadda bariga afrika kuliyadaheeda kala duwan ayaa markii ugu horreysay ku tartami doona akhrinta iyo xifdinta qur-aanka kariimka iyadoo sidoo kale ay barbar socoto aqoonta cilmiga maadiga tartankan uu soo qabanqaabiyey xafiiska dhalinyarada jaamacadda ayaa waxaa maalgelinaya bangiga i b s iyagoona ka taageeri doona bixinta abaalmarinada lagu dhiirigelinayo sidoo kale tartankan ayaa noqonaya tartana sii socda bil kasta oo rabadaan madaxa xafiiska arrimaha ardayda ee jaamacadda bariga afrika axmed dheele ayaa ugu horeyn kulankan lagu shaacinaya tartankan ka warbixiyey waxaana fariin uu diray dhallinyarada
runtii risaalada ama fariinta aan ka rabno tartanka qur-aanku waxa weeye in aan dhallinyarada u soo jeedinno qur-aanka iyo dadka waaweynba inaan dadka u muujinno qur-aanku inuu yahay meesha keliya oo ummaddaani ay ka nooshahay oo ku badbaadi karto ardayda isku diiwaan gelisay tartanka qur-aanka in maaragtay sidii ay isu diiwaangeliyeen ay tartanka uga qayb galaan tartankaasi wuxuu noo bilaaban doonaa maalinta sabtida ee lix iyo tobanka bisha afaraad oo waafaqsan shan iyo tobanka ramadaan wuxuuna noo gabagaboobi doonaa oo xafladiisa khatinka iyo jaa-isooyinka ardada maaragta soo baxda oo kaalimaha gasha uu noogu egyahay sagaaliyo tobanka bisha afaraad maalinta talaadada ah ee insha allah oo ku aadan siddeed iyo tobanka ramadaan mar labaad iyo mar saddexaad waa ku faraxsannahay haddii ilaahay kuu roon yahay in ilaahay noo fududeeyey ilaahna waa uga mahad celinaynaa qabsoomidda kulankan oo runtii kambaska boosaasood jaamacadda bariga afrika meelo badan bay ku qabatay tartanka dhinaca kale sheikh macalin mawliid xasan oo ka mid a culamaa udiinka magaalada boosaaso iyo axmed saalax siciid oo ka socday bangiga i b s ayaa ka shekeeyey muhiimadda uu leeyahay tartankaasi aan is leeyahay wax badan bay ka bedeli doonaan waxa weeye hadday noqoto ardayda maadaama lagu tartamayo kalaamkii ilaahi subxaanahu wa tacaala inay si fiican u dhiirigeliyaan si ay u noqoto ardayda dhammaantood oo dhan ay waxaweye ay ku talagalaan siday ugu waxaweye kun labada kun oo arday inay ku talagalaan inay ka qayb qaataan qur'aanka iyo tartankiisa waayo waa in kalaamkii wax la dhiirigeliyo wax ugu fiican ay weeyaan qof walba waxaan ku salaamayaa madashan fadhida maqaamkeeda ugu horeeyo gudoomiyaha jaamacadda doctor salwe iyo dhammaan iyo xiriirka jaamacadda ardada dhallinyarada iyo kulliba mid walba meeshuu mudan yahay baan ku salaamayaa aad baan ugu faraxsannahay inaan barnaamijkan aan kala qayb qaadanno jaamacadda bariga afrika oo ay soo qabanqaabisay barnaamijkan oo ah barnaamij aad u muhiim u ah ardayda iyo dhammaan bulshada soomaaliyeedba maadaama uu yahay waxa ugu khayr badan ama laugu karaamo fiicanba lagu tartamo inuu kalaamka ilaahay yahay barnaamij qiimo badanna yahay aad baan ugu hambalyaynaynaa jaamacadda bariga afrika inay barnaamijyo noocan oo kalea iyo weliba kuwo kasii badanba inay waxaweye insha allah ay ardada u qabato anana mar walba garabkoodan ahaan doonaa waana kala soo qaybgeli doona doonaa mid aanu ka harayna maaha insha allah aad baa mahadsantihiin barnaamijkanna waxa weye mar walba iyo kuwa la midkaaba diyaar baanuna inaan ardada kala qayb qaadanno waana soo dhoweynaynaa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika cabdisalaan salwa ciise ayaa sheegay in dhallinyaradan lagu tartansiinayo xifdinta qur-aanka ay qayb ka tahay in kor loo qaado dhiirigelintooda waxaan u rajaynaynaa dhallinyarada ka soo qaybgalaya oo hawsha iyada ilaahay inuu ka abaalmariyo annagana kulligay naga abaalmariyo guud ahaanna aad baan ugu faraxsannahay dhowr jeer baan ku cesho waa farxsannaha waa farxsannaha waayo wax weynoo qaali ah weeye qur-aanka wax ah ugu weynoo ilaahay uu noo soo diray inuu nagu jaheeyo waxna nagu baro nagu waaniyo wax kastana laba gaari noogu soo dhiibay maanta hore weliba ramadaan ay tahay mxuu ahaa isbuuca hadda aynu ku jirno bishaanta ramadaan waa bishii ugu baraka badnayd oo waqtigii la soo dejiyey qur-aanka kariimka marka intaasaan kusoo koobaya waxaan rajaynaya dee kulli waxaan u rajaynaya khayr baan u rajaynaya insha allah intaan keliya ka hadlamayno dhowr jeer baan hadli doonana haddii ilaahadmo maalmaha uu socdo haddii ilaahadmo tartankan u dhexeeya wiilasha iyo gabdhaha ee lagu tartansiinayo qur-aanka kariimka ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee dhallinyarada jaamacadaha magaalada boosaaso in lagu tartansiiyo bil kasta xifdinta qur-aanka kariimka ah waxayna qayb ka noqonayaan inay ku tartamaan dhammaan dhallinyarada dhigata kuliyadaha jaamacadaha yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinaya faarax baluu
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xibinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay kooxda manchester city ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed wanaagsan kadib markii ay xalay barbardhac eber iyo ebera la gashay kooxda atletic madrid ee wadanka spain waxaana celcelis ahaan ay haliyo eber ugu soo baxday semifinalka champions leaga xiisad ayaa ka dhalatay dhammaadkii ciyaarta waxaana garoonka laga saaray difaaca atletico filipe kadib markii uu qaatay jaallihii labaad taas oo sababtay in labaiyo toban daqiiqo oo dheeri ah lagu dara ciyaarta iyadoo fowdada ka dhex qaraxday ciyaartooyda ay socotay ilaa boliisku uu soo farageliyo si ay ugu soo celiyaan xasiloonida garoonka kadib dhammaadkii ciyaarta kooxda haysata horyaalka ingiriiska ayaa qeybtii hore ciyaarta haysatay kontaroolka ciyaarta iyadoo fursadii ugu fiicneedna uu helay goodwan kooxda haysata horyaalka sbain ayaa ayana ku raaxaysatay kubad haysashada iyadoo samaysay laba iyo toban iskuday oo ay goolal ku dhalin gaartay laakiin ma aysa suurtogelin inay jebiso difaaca city inkastoo ay samaysay fursado fiican city ayaa markii ugu horreysay isku dayeysa inay ku guuleysato koobka ugu magac dheer la kooxaha yurub waxaana samafinalka ay la ciyaari doontaa kooxda saddex iyo tobanka jeer ku guuleysata koobkan ee real madrid ciyaartii kale xalay kooxaha liverpool iyo benficana waxay isla dhaafi waayeen saddex iyo saddex hase yeeshee waxaa celcelis ahaan afar iyo lix kusoo gudubtay kooxda liverpool iyadoo ku dhici doonta kooxda safiya ee wadanka sbain taasoo hore usoo dubatay kooxaha byr munich iyo yuventus tababaraha liverpool club ayaa sheegay inuusan ku faraxsanaan qaab ciyaareedkii xalay ay soo bandhigtay kooxdiisu laakiin muhiimadu ay ahayd usoo bixitaanka semifinalka koobkan laba ka mida goolasha liverpool waxaa saxiixay weeraryahankooda reer brazil firmino kuwaas oo uu kaga mid noqday ciyaartooyda liverpool ee dhaliyey in ka badan labaatan gool koobka champions leaga waxaana ka horeeya mane saalax iyo stephen jerar goolka kale ee saddexaadna waxaa liverpool u dhaliyey ibrahima knote qabanqaabada liverpool ayaa haatan u weecan doonta semifinalka koobka f ega oo ay kaga hortegi doonta kooxda ay ku xafiltamayaan hanashada horyaalka ingiriiska ee premier leaga ee manchester city waxaana ciyaartaasi ay sabdida ka dhici doontaa garoonka wembley ugu dambeyntiina lugta labaad ee koobka labaad ee ugu xiisaha badan la qaaradda yurub ee europa league ayaa isna caawa la ciyaari doonaa kooxda atlanta ayaa martigelin doonta kooxda arbi libsig ee wadanka germany barcelonana waxay sidoo kale martigelin doontaa kooxda antrek frankfort halka kooxda leon ee wadanka faransiiskana ay sidoo kale martigelin doonta kooxda westham rangersna waxay la ciyaari doontaa kooxda ec braga xibintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana kusoo dhowaada mid ka mid a qasaa'idka nebi ammaanka inugu talagalnay
ميثاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسار للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني الله عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني الله عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم قل لي إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني يوم الخميس عصرها المجيد كاسد غم والقائل الهجران سميتها بحلية الأذان طمنتها في السر والإعلان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
qasiidadaasi nebi ammaan kayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeedu si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe waaba dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo